furuucfidoodkooda kala duwanoo markii asalkaas khilaafka la yimi iyaduna la yskula khilaafo si masalada qaybteeda labaad aan arki doono kolley waxa weeyaan taa inay noqoto dee muhime laakiin halkan waa umuuro inta badan hadday dee taa la nasakhiyo taa la nasakho amtilo sidaasa khaasatan kutubta usuulkoomi amtilo sidaasoo ay dhigtaa ma jirto allahuma nin adigoo doctor namo la idhaa kitaabu leeyahay aljaamic limasaa'il usul fiqh buu la basa oo dhici karta mid ahaan la odhan karo su'aal ahaan way inoogu habboon tahay laakiin kolkol baa dhici karta ma muddo ya ictiraad ma ku iman karaa oo ictiraad bilimkin wargelaysaa taa la odhan karee ayaa mid wuxuu kaba dhigaa masalan markay shardiga tahay istiqbaalkii baytulmaqdis oo kale salaada waqti lix iyo toban bilood ama soddon iyo toban bilood baa laga tukanaya xaggii baytulmaqdis sunnahan intaas inoogu sugnaatay marka istiqbaalka salaaduna waa shardi salaadii u sugnaaday oo jihada la qaabilayo jihadii markaa la qaabilayana baytulmaqdis bay ahayd marka jihadii markii hore loo jeedsanayay baa naskhe ku yidhi marka shardi salaadu ay lahayd baa la nasakhay oo sixada weliba salaadu ay ku taagnaydoo haddii aan iyadii lala imanna salaadu aanay ansaxdeenoo ruuxa intaa nasoo kuba iman dee meel kale isaga tukada jiho kale u tukada salaadiisumay ansaxayn oo kale shardigii markii la nasakhay shardigii unbaa nasigu ku yimi walow wax kale ay meeshiisii bedeleen oo dee kacbadoo loo jeestaa ee laakiin cayntii salaada ama salaada nafteedii ay deetan markii hore sixadeeduba ku xidhayd shardigan sixadii salaadaa ku xidhnayde lama nasikhin halkii uu baaqi ku yahay oo tii naski umay noqon oo lama odhanayo markaa kol haddii wax salaadii laga maarmaan u ahaa sixada salaaduna ay ku xidhnayd haddii aan lala imanna salaaduba aanay ansaxdeen naski ku yimi iyadimaka gaar ahaantiina naskibaa salaadii kuba imanayo markaa hadhowma ansaxaysa dan cumar dambe looma markaasi misaal bay noqon xagga marka la eego juz ama qayb kala mida cibaadada nafteedii ama camalkii un xukumkii un amiraha oo la nasakhayna misaal wuxuu gaba dhigaa bal iyadana dee xadiisyun baa kuba yimi qur'aan ahaanna way u timi oo qur'aan ahaan noguma sugnay bal khabar alwaaxidu bay la xukum noqonayaanoo waa in toban rabco horaynu u soo aragnay haddii uu ilmo dee hooyo aan dhalin ilnaad caanaheed shaqo isagoo awaantii dee markaas la ictibaarinaya radaacana ku sugan toban radaco cashar radacood macluumaad baa yuxarimna taxriim keenayay toban radacaheed oo markuu toban goor uu shaqo ayaa taxriimku uu imanayay markaa hooyo u noqonaysay maxaa meesha yimi iyadana sidaa saxiixa muslim inooguba sugan tii laguba nasakhay khamsu radacaati macluumaat waa shan radco oo macluum ah haddii ilmahani waktigii radaacana kuba sugan oon muddadii dhaafini uu haweenayda aan dhalin caanaheedii shaqo hooyay u noqonaysaayo halkaa miya ayaa ka dhalanaysa marka maxay noqotay dee markii hore toban bay ahayd toban bay ahayd toban radcay ahayd markaa shan qayb ka mida ahayd nejusba markaa ay ahayd marka waa shadri iyadii kaba mida xukumkii kaba mida taxriimka keenayey ayaa meeshii ka baxay oo la nasakhay marka naskigaa qayb markii hore la-aantii aan maxramiya xasisheen la nasakhay ma keenayso kol haddii dee dhammaanba shantii kalena inay meesha kaba baxdo oo la yidhaha kol haddii qayb markii hore aan la-aanteed maxramyaduna aanay timaadeen la nasakhay iyadiina waa la wada nasakhayaa ee shantii unbaa la nasakhay shantii kalena waa inoo baaqio xukunkeeda waa inoo baaqio sandee shaaficiyadiiyaba ay kuba tagaan in shan rabco ay halkan taxriimka keenta ay tahay dee kolley xujaduna waa bal xadiidka ama dee qur'aan ahaan in lasoo degay ay ahayd taasi oo la nasakhay walow qiraa'adu aanay inoo tawaaturin ayuun baanu kaba yimi marka bal taasna maxay noqotay qayb xukumkii ka midaa la nasakhay xukumkii qaybtii ka mid ahayd dee dee isaga ka mid ahaydee la nasakhay ma noqonayso xukumkii oo dhan oo la wada nasakhay ma noqonayso ee intii la nasakhay unbaa la nasakhay intii kalena waa baaqi taas baa weeye bal misaal ahaan waxaan heli karno walow inta badan umuurahaas ay kaba dhigaan saaxibulmuwaafaqaatna uu kaba dhigo masale kastoon dee furuuc saasoo ka ratimaysa aanay jirin gelinta la soo geliyo abwaabtan usuulu fiqigu dee inaanay dee faa'iido sidaasaba lahayn wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man qaala ku yidhi inna daalika naskigaa shay cibaadadii ka mida ama ku tacalluqayay tacalluqigiisaasi shardinimo ha noqdo ama qaybnimo jusnimo ama shabri ahaan haba noqdee la nasakhaa ku yidhi naskun waa nasikhitaan lilcibaadati cibaadadii si guud loo nasakhay oo cibaadadii baa markaa halkaa naski uu ku wada imanaya fale qowlkaa xanafiyaday u ka soo naqliyaan qolooyinka mutakalimiintana barhkood bay ka soo naqliyaan hazaalina kolley kitaabkiisana lamusasfa masalada markuu suuraynaya waa qowl u iilanaya ama qowl la odhanayaba isagaa isaguna qaba wa min annaasi man qaala waxaa kaloo kaba mida qolooyinkan meelahan masaladan kaba hadlay kuwa yidhi in kaana daalika hadduu waxaasi yahay la nasakhay daalika waa kaa naskigu kuba yimi shayga bacdan qayb min alcibaadati cibaadada kaba mid ah wadalika karukuuci wataa aan shadriga lahaa ama juska lahaa qayb cibaadadii ka mida waxa naskiga ku yimi hadduu yahay wadalika karukuuci wasujuudi min asalaati waa sida rukuucdii iyo sujuuddii salaada kaba mid ahayd waa qayb dee cibaadadii ka miday ahayd haddii naski halkaa miaal ahaan ku yimaada ina naski ku yimi imika ma jireen kaana dalika kaasi wuxuu noqonayaa naskiga taa la naskhaa naskan lahaa ay naskan lilcibaadati buu noqon wain kaana hadduu yahay waxaan la nasakhay shay-an shay munfasilan ka soocan minhaa cibaadada oo shardi uun u ah saa istiqbaalki iyo dahaarada iyo wixii la midka ahaa in cibaadada nafteeda ahayne laakiin shuruuddeedii uun kuba jiray ka baxsanayd wadaalika kadahaarati sida dahaaradiiba weeye lam yakun naskhan laha weli qowlkiisa uu dooranaya waa inoo dambeeya arrinkaasi ma noqonayo naski cibaadadii la nasakhay waanan horraysiiyey bal qowlkii jumhuur waxyaalaha kalena waxay inoo kulminaya un waa umuuro culimmada qaarkood ay ku tegeen naski inay tahay laakiin aan naski ahayn baa dee guud ahaan aan ku soo yar suuraysanay wa qaala bacdu lmutakalimiina nimanka ala kalaamkaa barhkood waxay yidhaahen in kaana daalika waxaa shaygaas la nasakhay haddii uu yahay mimaa wax uu kaba mid yahay laa tujzi'u aanay gud ahayn alcibaadatu cibaadadu qabla naski intaan la nasakhayn markii uu cibaadada ka mid ahaa cibaadadii aanay ansax ahayn oo mid ruuxii dee ka guddo waajibkiiba aanay noqonayn ilaa bihi isagoo lala yimaado mooye kaana wuxuu ahaanayaa kaasi naskan laha naski cibaadadii la nasakhayoo dee markii hore nasku wuxuu ku yimi cibaadadu inay iyadoo si ay isugu wada jirto ta ansaxaysay ruuxa dimadiisu ku beri noqonaysay waajibkii ka midaysa uu yahay markii qayb ka mida la nasakhay waxay noqotay si markii hore ay ahayd si mujziga inaanay ahayn markaa xukunkiibaaba qayb la kori ama la kor yeelay markaa naski bay taasi u noqon sawaaun waxa siman kaana ahaaya juz-an qayb minhaa iyada ka mida aw munfasilan canha mid ka soocan ahaaya bal dib baan suurada masalada usoo laabmiya aan yar dhammeeya ama qowlkan dee masalada waan suuraysaneen wain kaana hadduu yahay mima tujziyu waxay gudayso alcibaadatu cibaadadu qabla naski naskigii hortii mid ay waxay dee ansaxayso ay gudayso ay ruuxii kaba gudayso maca cadami isagoon kaasi jirin hadduu yahay wadalika kalwquqofi calaa yumnati اlimaami imaamka midigtiisoo la istaagaba weeye wa ducaa'i tawajuhi ducadan istiftaaxa ama tawajuha weeye iyo wamaa ashbahu wixii waxyaa madkuurkaa laba mida oo mima laa tatawaqafu calayhi sixat اlcibaada waxaan cibaadada dee iska ansaxayo sida sunnayaashii cibaadada sixadeeda aanay kuba xidhnayn lam yakun dalika naskan laha naski cibaadadii la nasakhay ma noqonayso oo qowlka labaadna iyo qowlkii hore farqiga udhaxaynaya qowlkii hore wuxuu ahaa waxaasi hadduu shay munfasila yaho iyadii kaba soocan xataa sixadii cibaadadu ha ku xidhnaato oo intaan la nasakhin cibaadadu la'aantii yaanay ansixinbe kol haddii aanu cayntii ama cibaadada ka mid ahayn naskiga shaygaa la nasakhaa naski cibaadadii la nasakhay ma noqonayo bal maalan dahaaradii waa shay cibaadada sixadeedii ay ku taagan tahay salaaddii oo kale haddaan dahaaro ruuxu la imanno salaaddii maba ansaxayso laakiin cibaadadii markaan la eego salaad ahaan waa cibaado mustaqila tani weysadu dahaaradii ee cibaadadii salaada ahayd ka mid maaha oo ajsaadeedii dee ahayd aqwaal iyo afcaal lagu bilowdo allahu akbar oo lagu dhammeeyo assalaamu calaykum ka mid maaha kuma jirto waa wax ka baxsan markaa kol hadday shaygaa ka mustaqilkaa tahay xataa markii hore intaan la nasakhin cibaadadu la'aanteed yaanay ansixinbe naski may ahayn baa qowl ka hora waa inta udhaxaynaysa amaa qowlkan labaad waxa weeye waxaan la nasakhay ee qayb ku tacalluqsanaa cibaadadu ama jus iyada ka mida ha noqdo ama sidaa dahaaradoo kale wax munfasila ha noqdee waxaan eegaynaa un bal naskiga hortii maxaa xukm u ahaa waxaan imika maanta aan leenahay naski baa kuba yimi intii aan la nasakhin cibaadadani la'aantii miyay ansaxaysay mise may ansaxahayn haddii ay ahayd mid aan la'aantii ansaxahayn ama xataa munfasilba ha kama noqdo dahaarad inaan la'aanteed may ansaxayn ama jus haba noqdee naskiga kaa la nasakhaa cibaadadii oo la nasakhuu noqon laakiin waxani qabla naski hadduu ahaa shay hadduu xataa intaan la nasakhinba ruuxu ka tago hadduu ka tago cibaadadii si la odhanayay way ansaxday waa sunnayaashii salaadaba hadduu ka tago dee cibaadadii lama odhanayn ku noqo oo ku soo celi lama odhanahayn taasoo kale cibaadadiina markii hore ama waxa weeyaan dee ha noqdo wax cibaadada dhexdeeda dhacaya ama wax dee makaankeedii dhaca ama waxyaalaha ama dhici adigu kol hadduu yahay wax la'aantii haddii ama lagaba tago cibaadadii ay iska ansaxaysay oo ruuxii in lagu ku soo celiyo aan laga doonahayn taas iyada naski ma noqonayso oo farqiga u dhaxaynaya waa wixii bal cibaadadii maalan ay la'aantii la'aanteed ay ansaxaysay ma aanay ansaxayn laakiin ka baxsanayd qowlkaa hore naski laguma tirinayn qowlka dambana naski buu noqonaya laakiin sheekhu wuxuu idhi isagu dhammaan isu gooma ashbahawna waxaan idhi waa madkuurkaas waa kan imika in cibaadadu haddii dee ay ansaxaysay qabla naskiba haddii lagaba taga ama cadamkiisa ay kuba ansaxaysay oo waa waxyaalahaan sixada cibaadadu kuba xidhnayn ee dee sunnayaashii kaleba الدليل على أن ذلك ليس بنسق isugeeyo qowlkii horeu ku tegaya waxaan cibaadada ku tacalluqsan naski isagun buu u noqonayaa cibaadadii lama naskino waayo cibaadadii inteedii kale wax kor yeelay ma hayno haddaan cibaadada inteedii kale wax kor yeelay aynaan hayna dee intii daliilka u helun baan ka dhigaynaa naskiga iyadu wax la nasakhay ma aha taas baa qowlkeennii hor aha waana qowlkay dee intooda badani kuba tagaan haddaba wuxuu leeyahy kaa waxa u daliilay inaanay waxyaalahan kale naski noqonayn cibaadadii guud ahaan la nasakhay ana albaqiya wixii hadhay min aljumlati waa jumladii markii hore cibaadada wixii kaba hadheen naski kaba iman aanu naski ku iman calaa maa kaana calayhi wixii uu markii hore korkiisa ku sugnaa unbuu ku sugan yahay oo lam yazil kama zuulin waayo wax kor yeelay ma jirto nasku wuxuu kor yeelay uun shay ku tacalluqsan ama jus ha noqdo ama shardi haba noqdeen falam yajus markaa ma bannaana an yujcala in laga dhigo waxaa baaqigii intii kale mansuukhan mid la nasakhay in laga dhiga ma bannaana sababtu inay wax kor yeelaya kol haddaanay jirin oo daliila isagii siibuu ku baaqi yahay daliilkii horun baa loo xujaysanayaa daliilkii hore sugayeyna waa qaa'im intan isaga laga soo reebay si dee bal maalan takhsiiskii oo kale ayuunbay inoo noqono intii unbaa laga reebayaa xukunkiisii intiisii kale laakiin si daliilkii hore loo daliishanayey intaan arrintani ku iman takhsiis oo kaliya ayuunbaa loo daliishan taas bay tahay kamaa low amara waxaabay taasi laba mid tahay hadduu amro shaaricu bisawmin wa salaatin sawm iyo salaad uma nasakha axaduhumaa midkoodu nasakho wuxuu adigu walow ee farqi u dhaxaynayo tani qiyaas qiyaasa aanay noqonayn kolley aada halkan wuxuu leeyahay oo wuxuu uga nadiir dhigay bal maalan shaaricu hadduu salaad dadkii faro soomna faro oo mid ahaan la nasakho salaaddii baa la nasakhay dee suuradaaba lama odhanayn guud ahaan ciddii xataa khilaafkaa hore ay kuba sugnayd kol haddii salaaddii la nasakhay hadda dee markaa soomkiina waa la nasakhayaa lama odhanayn waa laba hadda mustaqilay ka ahayno iskumay tacalluqsanaayeen marka kol haddaan suuradaa horeba taas tanna waa la midoo kol haddii dee wax lay markaa cibaadadu ay wax ku wada timi oo qayb iyadii kaba mida ama ku tacalluqsan ha kaba baxsanaatee la nasakhay intii kale waxay la mid noqonaysaa dee labadaa arrimood ee uu inoo sheegay soomkiiyo salaaddii kolba tii aan la nasakhin unba intii kale la xukum noqonoo ee tanna lama odhanayo walow halkan la odhan karo waa qiyaas maca alfaariqo dee taasi marka horeba iskumay xidhnayn wax calaaqo oo ka dhexeeya cibaadanimo mooye may jirin oo bal maalan taas in haddii dee taa la yidhaahana waxay dhici kar layd in dee umuurahan shareecada waxyaalo badan isbeddel kuba yimaado amaa tani waa shay markii hore lala wada imanayey oo wax isaga ku tacalluqsanaayo markii hore muctabar ahaa meesha uu kaba baxay ictibaarkiisna uu keenaya markaa hore inaanu waxani hagaaginba haddaan isagii lalaba iman oo kolley farqiga u dhexaynaya taa weeye laakiin calaa kulli xaalin wixii nasku kor yeelayna waa kor yeelmaya wixii kalena halkiibuu baaqi ku noqonaya فصل فأما إذا زاد في العبادة شيء تاني ومسألة آد وين ضمبها ونور بلاب ما فصل ككبتمي وأنا مسألة كل خلاف وين بين أهل العلم أمام مسائل كلا دوان وأي مدى أي كتجين وفقه أننا أصل كده يا أساس كده وحي خلاف كاكينا يتو آد وين وتا أن لم يدهين inta badan umuuraha hadday dee amhiladaay la yimaadeenna hadday taasi dhacdowna ay ahayde waxbal maalan camal iyo waana laba masalo isshabbahayuno ta hore waxay ahayd nuqsaan cibaadadii wax laga dhimay naski ma keenayso cibaadadii oo dhan la nasakho tanna maxay tahay waa iyadoo wax lagu soo kordhiyey iyadoo wax lagu soo kordhiyey tii hore naski la naskhay ma keenayso si aan nuqsaantuba aanay u keenayn naski ayaanay ziyaadadii wax lasoo biiriyeyna ee na soo biiriyeyna aanay naski u keenayn horta xaggaasay iskaga mid yihiin ama ay iskaba shabbahayaan oo labaduba dee waa umuuro bacdigood ay sheegteen inay naski keenayaan aan naskhayn laakiin tanna waa masale iyadu aad u weyn oo dee aan arki doono furuucdeeda kaba ratibantay qaybo ka mid aan yar ishaari doono wuxuu hi markaa mualifku raximah اllahu tacaala faama idaa zaada hadduu ziyaadiyo shaaricu fi اlcibaadati cibaadadii uu ku ziyaadiyo shay-an wax uu ku soo kordhiyo oo markii hore aan jirin oo cibaada markii hore nas waa inoogu yimi ama xukun badhaho ka caam dee cibaadaba hodhan dee laakiin xukunkiina gudashadiisiiba kolle waa cibaada uno cibaadadu maaha dee salaad iyo soomkiiyo intaa kuma koobne imtihaalkii amarka ilaahay iyo xukumkii loo hoggaansamayey la fulinayeyba ama wixii lagaba tegayey nahyigaa loogaba tegayeyba dee la imaatinkaasi imtihaalka ama ijtinaabkaasi waa cibaado haddaba bal wax layna faray ama xukum ayaa markii hore jiray oo nas kuba yimi markii dambea nas dambe ayaa yimi isagunoo isagii wax ku soo kordhinaya xukumkii wax ku soo kordhinaya naskii dambe wax ku soo kordhinayay miyuu noqonayaa xukumkii hore kol haddii markii hore waxaan dambe la soo kordhiyey kaa hore hadduu sugnaaday ee markii hore xukum dhan buu ahaayoon u baahnayn isaga imakase xukumkii hore tatimadiisii ayuu kaba mid noqday ma xukumkii hore miyuu naski uun ku noqonayaa oo wax nasakhay miyuu noqonayaa mise ma noqonayay masaladu tahay waana tan arki doonna insha allah furuucdeeda waa aada masalo weyn weeye faama idaa zaada fi lcibaadati shayan lam yakun dalika ziyaadadaasi ma noqonayso naskhan naski ma noqonayso kollay qowlkan inaanay ziyaadadaasi naski kii hore la nasakhay noqonayni waa shaaficiyad iyo maalikiyad iyo xanaabilad iyo jamaahiir qowlkooda weeye wa qaala ahlulciraaqi reer ciraaq waxay yidhaaheen reer ciraaqna waaba dee axnaaftay imika halkan uga jeedaanoo dee maqarkoodii abu xaniifa iyo asxaabtiisii maqarkoodu ciraaq bay ahayd ama kuufaaba bilowgu ahaa inta badan reer ciraaq markay dee soo qaadaan ee mas'aladan ay tahayna masaa-isha caynkanee dee a'imadii guud ama a'imadii madaahibu ay ku kala tegsan yihiin iyagay noqotaa de haddii madhab gaara dhexdeed ay tahay oo reer ciraaq iyo shaaficiyaduba waa kuwan dariiqa ciraaqiyiin la yidhaha dariiqada ciraaqiyiinta iyo dariiqada khuraasaaniyiinta ama maraawisada way u badnaayeen maraawisadu laho laba dariiqoo fiqiga ay inoogu soo naqliyaan oo kolkol xikaayada madhabkana ay ku kala tagaan imaam naweyne majmuuciisan had iyo goor uu taas duruqda marka naqli madhab ay noqoto weeye duruqdiina madhabka lagu soo naqliyey uu u xikaayoodo kolkol dee dhowr dariiqba ay gasheen laakiin ciraaqiyiinta iyo dee khuraasaaniyiinta hadhow dee meel bay isugu kulmaan oo ay meel bay kuma kulmaan marka dambe laakiin dee laba sheekhoo macruufa ayaa labada dariiqo sheekhyadooda kale ah oo kollay labadaba dikrigooda aan kitaabka kuba soo aragnay meelayar tarjamadooda bal maalan haddaba in taasoo kale way jirtaa laakiin imaka halkan markay san oo kale ay tahay waa axnaaftii bal sharax wuxuu kaba cabiray halkan qaala alaxnaaf buu kaba cabiray isagoo mualifkani in kaanat ay tahi aziyaadatu ziyaadadaasi tuujibu mid waajibinaysa waa ziyaadadan dambee timi tafsiil bay geliyeen tacyiin alxukmi almasiidi calayhi xukumkii wax lagu ziyaadiyey tacyiinkii san baa inoo taaloo dee nusqo keliyaan maanta wada haysanaye nusqooyin kala duwan ma haysano kollay dhowr nusqo matigiina way jiraanoo dee aan kolal u laabmo horena aan dikrigooda u soo sheeg sheegay intooda badan nusqooyinkana cibaaradan baa dhacday tacyiina baa dhacday laakiin sharax oo kale cibaaradii sheekhu waxay ahayd in kaanat iziyaadatu tuujibu tagyiira alxukmi ziyaadadu hadday tahay mid waajibinaysa xukunka doorintiisa waana ta sawaabkaa weeye tacyiin waa taxriifun maanta nusqooyinka intoodii badnayd matniga haba dhacdo dabcadan dee aan leenahay waaba muxaqaq haba dhacdo ee laakiin waxa weeye sawaabku waa taqyiir waa nasa dee kutubta usuulku si guud markay mas'alada soo naqlinayaan haddaanay masarka cabirina ismiga faacil markay kaa cabiraan muqayiratan barhkood ka cabiraan iyo kayrkoodba waa sida dhacda waana macnaha tacyiin xukmi halkan macnuu leeyahay ma jirto ee waxa weeye ziyaadadani kollay calaamada dushunbaa ku saxanaysaane hadday tahay tuujibu mid waajibinaysa tagyiira alxukmi xukumkii doorintiisii almasiidi calayhi marka horeba ziyaadadani ay kuba timi mid beddelaysa oo doorinaysa ay tahay wadaalika ka iijaabi niyati niyadii oo la waajibiyeba weeye fi lwuduu'i waysada waataqriibi mastaafurintii dee sanad beledkii uu xumaanta ku sameeyey ruuxii laga mastaafurinayey weeye fi lxaddi xadda zinada taasoo kale kaanat naskhan naskhi bay noqon bartaaba wey bal waxyaalaha kaba ratimaya waa inoo soo socotaa wain kaana dalika waxa weeyaan waa wixii bal maalan marka la yidhaha naski kasii ratimaya une maaha halkan weji dee kaa hore inoo qaabilaya maaha marka hainoo jooga halkaasi bal masalada waa masalo weyn sa aan nidhi haddaan in yar ku yar joogsado waxaan ziyaadada ah ee xukumkii ama cibaadadii ku imanaya kollay qaybo ayay u qaybiyaan midi waa ziyaado xukumkaa hore mustaqilkaba ah aan ku xidhnayn oo ka gooni oon jinsigiisiiba ahayn oo dee iyadoo salaad la waajibiyey haddii haddana soom la waajibiye ama cibaado kale taasi iyadu waxa ay tahay biitifaaqihim wax dee isku xidhan ma aha oo waxa ka imanayaa ma jiraan taasi waa mid haddii waxaan ziyaadadu ay masiidkii kii wax lagu siyaadinayey jinsigiisii tahay laakiin aanay ku xidhnayn kaa hore ka mustaqil ay tahay sida shan salaadood baaba imika inagu waajiba hadday dhacdo wakhtigii waxyigu soo degayey in iyagoo salaadahaasi sugnaadeen salaad lixaad haddana la soo kordhiyey oo kale waa jinsigii masiidu calayhiga laakiin cibaadaadka naftoodii salaadihii ee waxa markaa jinsigoodii ha noqdee waa wax ka gaara ka gooniya taasoo kalena xataa biitifaaq alxanafiya iyaduna naskhi ma keenayso waana xukumkii hore uun loo geysanayo oo waa isku waafaqsan yihin taasna waxaa markaa masaladu ay noqonaysaa ziyaadaa timi xukum horoo jiray oo sugnaaday ayay ziyaadadani ku timi sugnaadayda waxaan u wadnaa ee wixii bal maalan markii horeba dee la socdee muqaarinka ahaa kollay iyaguba khilaafkeeda ma lahan xukumkii hore sugnaaday ayay ziyaada ku soo korodhay siyaadadanna waa wax ku tacalluqsan weeye oo kaa hore ayuunbay ku xidhantahay calaaqa la leedahay taas baa khilaafkani imanayaayoo xanafiyada qowlkoodu waxa weeye kol haddii dee xukumkii hore sugnaaday ziyaada ay ku timaaddo isagii ku xidhan oo ku tacalluqsan ziyaadadaasi horta waa naskhi markaa naskhi kol hadday noqonayso in haddii bal maalan ziyaadadaasi ay qur'aankii ku sugnayd qur'aankii ay markii hore inoogu sugnay xukumkaa hore qur'aanka uu inoogu sugnaado naska uu qur'aanka uu kuba yimi tanna aan ziyaado ka dhigno waa hadalka uu marka dambe inoo sii raacin doono aan markaa uu siyaadadana ay markii dambe timaado haddii qur'aan dambe ay tahay saxoo dee waa naskii hore nas isaguna qadciya meeshii yimi ama yaqiin iyo cilmi faa'iidaynaya oo sax way aqbalayaan laakiin hadduu noqdo ziyaadada dambe halkay ka timi ama masdarkeedu ama waxa naska ay ku soo aroortay khabar waaxidba uu noqdo ama qiyaas iyo waxaan adigu cilmi faa'iidaynayn oo dani faa'iidaynaya uu noqdo ee iyagu bal maalan naski kol hadday tahay khabarulwaaxid wixii yaqiin inoogu sugnaadee qur'aanka inoogu sugnaaday ma kor yeelayo markaa naski bay noqonaysaa markaa lama aqbalayo weeye amhilo ayuu inoo soo qaatay maalan qur'aanka waxa inoogu sugan waysada markay noqoto isagoo ilaahay yihi faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum macnaa afartaa xubnood oo mid uu yahay kaa la masaxayo ayaa ilaahay ina faray inaan ka weysaysano bal markaa xukumkaasna muxuu keenayey nasku uu keenayey haddii ay weyse noqoto dee afartaasaa laga weysaysanayaa oo lagu kaaftoomaya kol hadduu intaa ruuxu la yimaado weysadiisu way u dhan tahay maxaa meesha yimi xadiidkii inama alacmaalu binniyaat oo dee waxyaalihii xadiidkaasi shamninaya ay kaba mid tahay weysadu oo weysadu markaa ay tahay iyadana inay dee waxay ku ansaxaysaaba markaan xadiidka sidii dee raajaxayd kuma fasirno iyadoo niyo lala yimaado ay tahay taas baa xadiidkii marka muxuu noqday ziyaado xukumkii hore beddelaysa iyaga aragtidooda ayay tani tahay say ku beddelaysaana tii hore waxaa kuga sugnayd aliktifaau bilacdaa'i almadkuura in intaa lagu kaaftoomayo wayse dhan ay tahay marka la yidhaaho niyadii waxa weeyaan dee ayaa loo baahiyo haddaanay niya jirin waysadii may ansixinna dee xukumkii hore ahaa in afartaa lagu kaaftoomo ayaa meesha isbedelayoo waxay noqotay in lagu soo kordhiyo dee niyo haddaanay niya jirin inaanu aanay lagu kaaftoomi karahayn halkaas baa taqyiirku kaba yimi marka waxay leeyihiin tani naskii qur'aankuu ahaa ziyaadadan ku timina naskhi weeye arrinkanna dee xataa xadiidka haddii dee shuhuuradiisii iyo istifaadadiisii la eego duruqdiisii hore waa ka qariibka ahoo markaa dee isagu ma keenayo in qur'aanka naskiisii wixii inoogu sugnaaday nasakho markaa niyadii waajib maahay o dhan waxaa la mida masaaئiشhaasoo halkan dee khilaafku eg waa halku ku salaysan yahay in masaladan faatixada aqrinteeda salaada dhexdeeda inay rukni tahay oo kale iyagu waxay leeyihiin naskii qur'aanku faqra'u maa tayasara minhu ayuu hama min alqur'aan in qiraa'a la helo salaada dhexdeeda kaas baa qaطci inoogu yimi waxaana naskaasi keenaya in lagu kaaftoomo mudlaqa alqiraa'a lagu kaaftoomo xadiidkii ah laa salaata ila bifaatixati اlkitaab iyo alfaadihii kale la midka ahaydee dee saxiixa iyo kayrkood bay inooguma sugnaana muxuu keenayey dee takhsiis oo ama tacyiin oo ah in qiraa'ada faatixada la aqriya ay salaadii laga maarmaan ama rukni ay noqonayso waxay leeyihiin markaas qur'aanka naskiisii wixii inoogu sugnaado mutlaqu lqiraa'a ah ayay tani oo in lagu kaaftoomayo ruuxa salaadiisu taa ugu ansaxaysa ayay tani doorinaysaa marka waa ziyaada cala nas naskii qur'aanka kanna waa khabar alwaaxid oo saas daraaddeed ayaanay ugu tegin halkaas oo kale waxaa la mida masaa'ishaas ashaahid marka walyamiin masaladeedii ah ruuxu hadduu dee bal maal iyo wax la mida ay tahay oo cid uu u sheeganayo o uu labadii markhaati waayo ayaa de waxaa iyadana wax loogu xukumayaa in hadduu markhaati helo dee la aqbalo iyo dhaar uu isagu dhaarto haddii labadaa uu helo waa loo xukumayaa waxaana taasi ku timi صaxiixa muslim rasuulkii ilaahay inuu dee qadaa biاlyamiini washaai bishaahidi waاlyamiin inuu ku xukumay ruux markhaatiya iyo dhaartiisii waxuu kuba xukumay dee صaxiixa muslim iyo dee kutub kalena xadiidku waa ku soo arooray bal markaa taasoo kale ayaa waxay leeyihin iyadana naskii qur'aanku wuxua wاstashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajul wاmra'ataan in cidda la markhaati gashanaya laba nin ay noqoto ama nin iyo laba dumarah maalna way ahay tan oo kale markaa naskii qur-aanku muxuu ahaa in intaa wixii shahaado lagu kaaftoomayo dee intaa lagu kaaftoomayo intaasun shahaadadu ay noqonayso ama laba nin ama nin iyo laba dumara xadiidkiina wuxuu kuba yimi ee nin keliya iyaday shaahidkii tahay marka wixii halkaa igtifiitaa lagu kaaftoomayey ayaa meeshii isbedeloo taqyiir kuba yimi ziyaada ay tahay naskii qur'aanka ayay ziyaado ku tahay kana waa khabar alwaaxid saa daraaddeed waxa weeyaan ma qaadanayno ujeeddadu xadiidkii uma suubanayo dee xukumkaa inoogu sugnaaday saa iyagu ay u dhigteen naskii qur'aanka inoogu sugnaaday in khabar alaaxaad aan ku nasakhno ina naskhi bay kaba dhigeen bal kale amilo kalena way jirtaa eeg masaladuna waa kaasoo furuuc kala duwan ayaa kaba ratibato khilaafkii fiqiga ahayd ah tanaanay asal leedahay markaa bal ziyaadadii naska iyaga agtooda waxaa la mida taqriib fi lxad tanuu inoo dhigto macnuhu waa maxay ilaahay wuxuu uhi azaniyatu wazaniya fajriduu kula waaxidin minhuma miata jalda labadaa kala zinaystay ee dee bal markaa aan iyagu guur hore soo marin boqol ulood in lagu dhufto nasku muxuu keenayay leeyihiin de waa in xaddii oo dhammi ay intaa tahay xaddii oo dhan oo lagu kaaftoomayo boqol ka awlooda wax kale aanu jirin markii xadiidku uu yimi xadiidkuna dee waxa weeyaan saxiixayn iyadoo mid dee gaar ahaantiisii bal xadiidkii dee waxa weya labadii nina ishaystay ee nin ho inankii haweene kale kaba sihaystay saxiixayn buu ahaa iyo xadiidkii islaan cubaadatu bnu saamitan saxiixa muslim buu ahaa iyo intaba axaadiid bay nooguma sugnaateen maxaa kuba yimi dee ruuxa iyagu marka boqolkii ulood lagu dhufto inay xaddii kaba mid tahay jaldu miatin wa taqriibu caamin boqol uloodoo lagu dhufto iyo sanad meeshii in laga fogeeyo oo la masaafuriyo oo meel kale la geeyo oo taasoo kale marka waxay leeyihiin taqriib ulcaam waa xadiid aaxaad buu kuba yimid waxaanay tahay ziyaada fi nas naskii wax lagu soo kordhiyey oo ku soo siyaaday weeye naskiuna qur'aan buu kaas hore ahaa tanna waa xadiid waaxid taqyiirna way ku keenaysaa halkii ay ahayd in kaa lagu kaaftoomo xukumkaasi uu noqdo xukum dhan aanuma tamaam alxad ayaaba bacd alxad buu noqonayaa imaka tani waayo wax xaddii kaba mida ayaa tan lagaba dhigayaa saa daraaddeed khabarulwaaxid naski bay markaa taasi noqon la nasakhay xukumkii hore waayo inay isbedel baa kuba yimi naskigaasna kol hadduu nas inoo bal maalan wuxuu kaba imanaya uu yahay khabar alwaaxid dani faa'iidaynaya qur'aankii wixii inoogu sugnaaday kuma nasakhayno markaa taqriiba waaxid taqriibu caam waan iska daynaynaa oo markaa ma qaadanayna weeye oo ujeeddada umuurahan ay leeyihiin khabar waaxid markaa iyo qiyaaskiiya ma nasakhayaan qur'aankii waxay ka dhigan tahay wixii axkaama ee jaanibkaa kaba yimi ayaa lagu tiriyey ziyaada calaa nas inay tahay inaanay balwaxdan markaa la qaadanayn laga tegayo walow dee tanaaqud jiro oo iyagaba haddii fuqigoodii loo laabmo masaa'il bal dee asaaniideedu ay daciiftay sida qahqahadii oo kale weysada inay burinayso kaloo waxa uu ka yimi xadiid mursaloo daciif ahayo haddana qaateen oo kale iyo nebiidka in lagu weysaysan kara iyo waxyaala saasoo tanaaqudaad meeshii uu jiro ama dee aan yaanan tanaaqudaad bal kama dhowrin adabta aan dhow ilaaliye ay noqonaysa asalkoodii inaanay ilaalin asalkoodii oo kolkol waxa iskaga camal faleen la helayo laakiin haddana bal usluubku taa weeye khilaafkuna markaa khilaaf sahlan maaha waana kaa bal masaladna si guudad sayraysanan marka wuxuu ihi wain kaana dalika hadalkan waan kolley bayaankaygii ama dee tafsiilkaygii baan ku daray waan laqbayn wain kaana dalika haddaba naskiga ama ziyaadada naskii wax lagu soo kordhiyey hadduu yahay ama dee naskuhukaas badheh iska qadaro in lagu naskho markaas oo naskiga waxa ujeeddadu waa ziyaadadana oo la sugaa naskigie bikhabari lwaaxidi khabarulwaaxid iyo wa bilqiyaasi qiyaas in lagu naskho markaas khabarulwaaxid kolley waan miaalinay qiyaaskana waxaaba iman karta in xaggii kafaaradii ay maantaynu soo marnay mudlaqiyo muqayadka ama kafaarada aynu kuma soo marnay cidqu raqaba ee waata ay ku timi dihaarkoo kale iyadoo mudlaqa taxriir raqaba min qabli an yatamaasa marka waxaanay idlaaqaasi keenaya haddii dee mudlaqaya raqaba ama muslim ha noqoto ama gaalo ha noqotee in haddii uu ruuxu xoreeyo dee kafaarada ay uga xasilayso laakiin qatligii oo kale ayay fataxriiru raqabati mu'minatin kuma sugnayd marka culimmadu way saleeshiiyeen ama way isku xambaareen kolley dee isxambaarkaasna baab ka hore kole day kafaaro wadaagsadeen wixii waxaa la ilaaliya macnahan ka dhexeeyay ku kulmayaanoo waa baab qiyaasi buu gelaya bal maalan markaas waxay dhahen mudlaqiyo muqayadkii kol haddii dee ay kafaaro wadayiin waan isku xambaaraynaa iyagu laakiin taa kumay teginoo waxay leeyihin baab qiyaas buu noqonayaa ee qur'aanka naskiisii ahayd in mutlaqu raqaba lagu kaaf ayaa wax ku soo kordhayaan marka sifadan la soo kordhiye la ydhah waa inay mu'mino noqoto sifada la soo kordhiyeyna halkay ka imanaysaa waaba dee qiyaaskii ama jaanibkaa dee idlaaqiyo qaydka laysku muqayadka ama idlaaqiyo taqyiidka la israacinayo laysaleeshiinayo kaba mid ahayd qiyaaskuna wuxuu faa'iideeyaa waa dani naskii qur'aanka ahaydna yaqiin buu inoo faa'iidaynaya ama cilmi markaa qiyaasku ma kor yeelayo waana nasti bay yidhaaheen taasoo kale waa xagga qiyaaskana bal laakiin waan aragnay taas aimada kaloo dhamiyo iyagu tay ama dee qolooyinkaa kale siay qabaan may arinku in naskigu wuxuu ahaa xukum la kor yeelayo wax la kor yeelayna meeshii ma jirto wax lagu soo biiriyey unbaa meeshii jirta talabaadna marka shardiga waxa weeyaan marka naasikh iyo mansuuq oo kale ama labadan shay laleeya midna naasikh lagu tirinayo midna mansuuq in tacaarud ka dhaxeeyo oo aan lagu wada camal fali karayn halkana wax tacaarud oo ka dhaxeeya ma jirto kii hore iyo kan waan ku wada camal fali karaynaa marka dee xaddii aynu soo marnay baaban ku rumoobahayn saas bay u leeyihin waa umuuro la leeyahay waa mansuuq naski la sheeganayo laakiin aan naski ahayn waqaala bacdulmutakalimiina mutakalimiinta barhkood waxay dhahan waa qadiga abubakreene mar soo marnay ama baaqi ani sharax almacsidaasaa kuba sugnaa kollayna cabduljabaar alhamadani oo ninkaa isaguna suuriyiinta iyo muctaziliya iyo mutakalimiinba kaba mid ahaana saaxib alqawaadic ama qawaadicadila waa u tiriyaa qowlkeen laakiin aamidi oo kale iyo ibnulxaajibiyana oo waxay doorteen sow dee camrini ninkaa adigu dee la yidhaaho ee soo taxqiijiyey sharaxan lumac uu haamishka uu kuba sheego in kaanat iziyaadatu ziyaadadu hadday tahay shardan filmasiidi shardi ay masiidka u ahayd waxaan la ziyaadiyey ay shardi u ahayd oo ujeeddadu shardiga halkani maaha shardi ka baxsan barhkood baa qolooyinkii kitaabkan kaba hadashana yidhaha malaha halkan daahirku waxaa yidha shadran in la yidhaha waa qayb ama juz wadalika ka ziyaadati ragcatin fi salaati waaba ragcad salaada dhexdeedii lagu soo kordhiyo oo markii hore ragcad baaba lagu soo kordhiyo subaxii baaba saddex ragcadood lagaba dhigay kaa naskhan naskhi bay noqonaysaa oo wixii markii hore ruuxa dimadiisa beri yeerayay qado aanu dee markaa ka ridayey ayaa maanta aan dimadiisii aanay ku beri noqonayn wain lam takun haddaanay noqon siyaadadaas shardan shardi anahin fi lmasiid adigu kollay kitaabkiisa sharaxana halkan dahaaro oo kale iyabaa kuma sugnayd oo markaa taasi waxa daahir ah cibaarada hore inaan shardinimada waxa looga jeeda ama ay tahay shadran ay tahay waa qayb cibaadadii ka mida ay tahay naskhi bay noqon haddii laakiin cibaadadii qayb ka mid aanayna wax ka baxsan ay tahay shardigaa kaba baxsan sida dahaaradii oo kale lam takun naskhan naskhi ma noqonayso ودليل على ما قلنا هذا والصيعة مركة وراني ليه وحاس النسخ ما هو حاول دليل هو وحوي أن النسخ نسخه هو الرفع والإزالة هو كوريال وحلا كوريال إيه إزالة فرين وصارقنا تعريف كيتاس وهذا كنا ووحن لزو كوريينا لم يرفع شيئا وحو كوريالي ما جرته ولم يزله منا نسولنا وحو سوريا ما جرته إيوا حكم عصوبة صوكر لئون مركة وحويان وح فرق يوم كوكلا فرقين كرنا مركة لما شيء اسكبح مين maala oon calaaqo lahayn ama aan iskubajinsiye laakiin aan adigu aan kii hore kuba xidhnayn ziyaadadu ay tahay iyaguba xataa xanafiyadu ay yidhaaheen naski maaha iyo qolooyinkan kale iyo tan oo kale wax nas u dhaxaynaya ma jirto waayo maanta wax la kor yeelay ma jirto wax la zuuriyey waa wixii horunbaa wax ku soo biireen falam yakun dalika markaa kaasi ma noqonayo naskan naski ma noqonayo bal taasba weeye wallah subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل ولا قبلنا أداكني باب بيان القول بهذا الكيل لقبها باب كيسي وهي في شرع من قبلنا دتكي إنك إنك هريي شرع قودي bal xukumkiis muxuu yahay xagga xujadiisa iyo inuu daliil noqon karayo inaanu noqon karin taas buu baabkeedii yahay waxaa looga jeedaa sharcu man qablanana waa axkaamihii ilaahay subxaanah wa tacaala dadkii inaga inaga horeeyey ummadihii hore ahaa uu u jideeyey ee uu kutubtii maalan dee ambiyadiisii iyo rusushiisii uu soo diray uu ku soo dejiyey ama suxuftii ee kuba sugnaydba weeye ee ambiyadaas ama rusushaasi ay gaadhsiinayeen axkaamta ummadahoodii kollayna taasi waxay noqonaysaana waa wixii bal maalan inoo sugan ee in ilaahay subxaanah wa tacaala qolooyinkaa inaga horreeyey uu u jideeyey inoo sugnaada say inoogu sugnaanayaanna waa in ama qur'aankii ay noogu sugan tahay bal dee xukum axkaamtoodii ka mida loo jideeyey sheegitaankii ama sunii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haabitka ahaa ee sugna ama haabitadahayd ee sugnayd ay noogu sugan tahay oo iyada dee ma aha halkan culammadu ay kaba hadleen iyo meelaha ay axkaamtaasi kuba sugan tahay ee hadhowna khilaafkooda uu geli karo sharci maynooyin misay nooma aha kutubtoodan ay intii badnayd ay taxriifiyeen ay tabdiiriyeen ee gacmahooda kuba sugan waxa ku sugan taas iyada ta loo jeedaa ma aha maaha waxyaalahan ee israa'iiliyaadka xataa kutubteennii ha kuba sugnaato tafaasiirta ha ku badnaatay iyo kuwan zuhdiga iyo raqaa'iqda iyo akhbaarta iyo ha kuba badnaatee ay iyaga laga soo naqliye ee qisooyin iyo akhbaar iyo umuura ah ee kutubta kuba sugan ee israa'iiliyaadka la idhaaho noocaasna dee waa nooc inna aan la hubin ina aan asal ahaanna dee aan meeshii inay dariiq suganba aan inoogu iman hebel baa saa yidhiyo saasaa kuba sugnayd iyo ama qolooyinkii dee bal maalan akhbaarta aad u yaqaanay maalan muslimiinta qowlka lagaba soo naqliya ama kutubtoodii ha ictimaadsadeene kuwaasna kuwa loo jeeda maaha oo noocyadii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu yidhi hadday nimanka ahlu kitaabku waxay idinku yidhaahaan ama ay idin sheegaan hana rumaysanina hana beenaynina nooca caynkaasi oo dhammi imika ka halkan kuma jira asal ahaan kutubtooda waxaa kuba sugan oo dee iyada taxriif iyo tasxiif ku yimina kumaba jiro ee waa wixii ama qur'aan inoogu sugnaaday ee ilaahay qur'aanka inoogaga warramee xukum loo jideeyey ahaa ama sunnihii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh sugnayd sunnihii saxiixaad ahayd inooguba sugnaadeen bal taas bay noqon haddaba bal markaa taas ba ay imika halkan kalaamkeedi inoogu imanayaan iyada nafteeda qaybay noqonoo dee waxyaalo qur'aankii ama axkaamo horeo iyaga loo jideeyey oo shareecadeennuna ay kuba timi innaga in laynoo jideeyo si ilaahay qowlkiisa ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum taasoo kale iyadu waaba qayboo dee iyada kalaamkani iyadana ma soo gelayo oo inagiina dee waa xukum laynoo jideeyey laakiin waxaan xujaysanaynaa maaha kutubtii hore inuu ku sugnaaye dee adiladii shareecadeenna kuba sugnayd baan xujaysanaynaa waxyaalahaan ognahay in iyaga loo jideeyey laakiin inaga laynaga nasikhay laynaga bedelayna taasna dee iyada hadalkeedu halkan iyada culimmadu iskumay khilaafinoo waa waxaa mansuukh ah sema maalan waxaan ognahay khanaa'imtu iyaga inaanay u bannaanayn inagana laynoo banneeyey markaa khanaa'imta inaanay cunin xukum iyagu ay leeyihiin bay ahayd kaasna inaga mashruuci nooma aha bal taas labada waxaa markaa meeshii soo baxaya wixii qur'aanka ama xadiidku iyaga kaga warramay ee laakiin aanay siyaaqiisa la socon wax bal maalan caddaynaya inuu inoo sugan yahu inagana inoo jidaysay ama siyaaqa aanay la socon wax caddaynaya inaana inagu aynaan shaqo ku lahaynoo xukumkaasi iyaga ku koobna aan wax la socda aanu jirin taas baa culimmada halkan kalaamkooduna yahay markay deliilka ama noocaa baadhayaan gees kalena khilaafkoodaan arki doonaana noocaasunbuu noqonayaa ee waxyaalaha kale way ka wada baxayaan ikhtalafa wamaa habata waa qayb labaad oo fasalka dambe waxa ku iman doona weeye iyada taasi wamaa habata ay wa bayaanu ma bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye habata sugnaaday fi sharci sharciga ku sugnaan oo dee sharcigeennan aan ognahay inuu kuba sugan yahay ama xukum markaa la bilaabay oo dadkii lagu waajibiyey la ilsaamiyey ha noqdo wax markii hore jiray ku camal falayeen oo laga kor yeelo la nasakhay haba noqdee wixii sharciga ama markaa dee iijaabkiisi iyo ilsaamkiisu ama dee waxa weeyaan sugnaaday xukun mubtada ah amase naskhigiisu uu ku sugnaaday walam yatasil laakiin aan la xidhiidhin bilummati ummaddii oo ummaddii aanay ka warhelin oonay ogaanin waxyigu ha kuba yimaado oo rasuulka ilaahay haba soo gaadhay laakiin ummaddu aanay weli ka warhelin inta aanay ka warhelin xukunkiisu muxuu noqonaya dimadooda wax ku sugnaanaya miyuu yahay mise maaha masaladu waa masalo inoo dambayso fasalka dambe ay ku iman laakiin macnaheedu ama lafdiga intaas buu yahay ikhtalafa way iskhilaafeen asxaabunaa asxaabteennu dee bal maalan waa dee kolley khilaafkani madhab gaara kuma koobna shaaficiyadii ha u jeedo ee a'immada kalena waa khilaaf madhabahooda jira oo qowlka uu dooran doonaba waan arki doonaa dee inay inta badan ay culimmadan madaahiba kala duwane ay qowl ay badankoodun u nusreeyaan ama xoogeeyaan yahay ayaan arki doonaa fii sharci man qablana ciddii inaga inaga horraysay sharcigiisii ayaa la ysku khilaafay calaa alaaثati awjuhin saddex wej da arrinkuna maxalka khilaafku waa kaan noo sheegnay kole xaggana safxada labaad taxriirka masalada way yar ishaa ama way dhigteenba ee waxyaalahan kutubteenna ku sugan ee kolkol dee iyadoo xataa bal noocii hadduu yahayba rasuulku yidhi hana rumaysanina hana beeninee dhaha aamana bimaa unsila ilayna wamaa unsila ilaykum dhaha uu yidhi in xataa hadduu kaa yahay oo ay ahayd ka joogsada waxaa dhici karta dee shay runa ina beenisaan haddaa beenisaan ama shay baadila ina rumaysataan haddaa rumaysaanba marka inta la soo qaado qur'aanku meelihii uu ijmaaliyey ee ama qisooyinkii hore ahaa lagu fasiree lagu taam yeelo oo kale tasdiiq keliya arrinkaasi ma aha ee wuxuu noqonayaaba bal tasdiiqkii ugu weynaa rumaysikii ugu weynaa weeye oo dee kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala marka tafsiir looga dhigo ee ijmaalkiisii ama laguba fasiro dee khaasatan qisooyinkii hore laga dhigo wax taam yeelaya oo kale ee qur'aankii sharax iyo tafsiir loogaba dhigo lama rumaysanin une bal dee rumaysi wax ka badan baa la rumaysay rasuulka ilaahayna xataa khabarkoodii caadiga ahaa buu yidhi kaas wixii dee bal maalan aan la ogeyn runnimadiisa ama beennimadiisa aan la ogeyn ay idin sheegaan hana rumaysanina hana beeninine dee cibaaradaa kale ku kaaftoomo wixii anaga nalagu soo dejiyeyna annagu waanu rumaysanay idinka maha kaa a sheeganaysaane kii rabbi soo dejiyeyna iyaduna waan rumaysanay taa dhaha laakiin taasaa dhacdo kutubu tafsiir hadday noqotiyo kutubtaa kale aan tilmaamayba ha kala badsadeen barhkoodna aad ha ugu talax tageenoo ha u badsadeene wax aad u badan oo dee shareecadeennii markaas ama kutubteennii lagu soo daro israa'iyadaa jiraan noocaasna sharci in asal ahaan inooma aha sharca man qablanaana ma aha waa waxyaalo la sheegtay uunan la ogeynba hubuudkii iyo taas oo kale inta badanna akhbaaro iska mutanaaqabo noqoto bal taasi waa waxyaalo kollay darar weyn leh dee kutubtiina inooguma sugan asal ahaanna noocaasi kumaba jiro ee waa wixii qur'aanka ama xadiidka kuma sugan loogasoolainooga soo naqliyey ay inoo ay cad tahay ay inoo sugan tahay in dee lagu soo dejiyey iyagoo axkaam loo jideeye ay ahayd shareecadeennana wax ama naskhinaya oo dee bal maalan caddaynaya inaynaan inagu kuba dhaqmahayn ama taqriirinaya aanay kuba sugnayn taas mooye kaasay isku khilaafeen aqwaashan فمiنهم waxaa ka mida maن qaaل ku yidhi إنahu laysa بشharci لana شharcikaasi inaga inooma aha waayo لكuli miنكم لكuli jacalnaa waayo شhircaة ومiنhaaجa mid kastoo idinka idinka mida شharca iyo minhaaج baanu u yeelay baa rab yidhi شharca ayaa qolo kastaa gaar u ahayd haddaba kaasi شharci inooma ahay dad inaga inaga horeeye شharcigood weeye kuwa yidhi way jiraan ومinهم maن qaaلa waxaa kaa mida ku yidhi huwa sharcun lanaa sharci buu inoo yahay innaga ilaa maa habata nasku oo wixii dee sharcigeenna kuba yimaade ee lagu taqriiriye ee aanay inoo sugnaanin in la nasakhay isaguna sharci buu inoo yahay kuwa yidhina way jiraan wa minhum man qaala waxaa kaba mida qolooyinka asxaabta uu yidhi kuwa yidhi sharci ibraahiima calayhi الsalaamu waxdahu xaalu kelidiye kollay daalkuna dee u fadxisnaanun sharcun lana waa nebi ibraahim gaar ahaantiisu sharcigiisii dee waa tan qur'aanka an itabic milata ibraahiima xaniifan yo ay kuba sugan tahay sharci buu isagu gaar ahaan inoo yahay duuna hayrihi isaga kayrkii oo ambiyadii kale ahaa wixii sharcigooda ahaa laakiin waa ka duwayo kuwaas sharci nooma aha wa min annaasi man qaala shariicatu muusa calayhi الsalaamu shareicadii muuse ee dee reer bani israa'iil inteedii badnayd ay kuba dhaqmayeen ee ambiyadii reer bani israa'iilna dadka ay ku xukumayeen xataa dee nebi ciise oo kale injiiri waa qayb iyadii kaa mid ahayd unoo axkaamo halkaa hore malaa takliid badani ku sugnaa oo loo markaa laga fudaydiyey baa jiray laakiin in badan oo axkaamteedii ka mid isii unbay ahayd bal maalan haddaba taas baa sharcun lanaa sharci inoo ah wixii aan ogaano ama laynooga soo warramo shareecadeenna kuba suganee iyaga sharcigooda uu ahaa ilaa maa nusikha wixii la nasakhay uun mooye bishariicati ciisa calayhi الsalaam wa minhum man qaala shariicatu ciisa calayhi الsalaamu sharcun lana isagaa dee rusushii ugu dambeeyeye oo rasuulka ilaahay dee iyo isaga cidi umay dhaxayn duuna hayri hayrkii oo rususha kale ah duunkii sheekh wuxuu uhi raximah اllahu tacaala waladii kii nasartu aan u nusreeyey fi tabsirati kitaabka atabsira waa kitaab de aynu horeba u soo marno uu leeyahay aynu ognoo maanta madbuuca oo dabcisana bal waqti hore la madbaceeyey oo nin doctor moxamed xasan hiitu la yidhaah oo kollay usuulina ah waa reer shaam gees kalena sheekhadna kutubtiisa in badan cinaayo u leh taas iyo ihtimaam weyn u leh ayaa madbaceeyo tacliiqiisa iyo bal maalan madbacayntiisaba laha haddaba kitaabkaas waxaan markii hore qowl ku tegey ana aljamiica dhammaani sharcun lana inadoon la kala qaadin sharcu man qablanaa guud ahaan sharci inay innaga inoo tahay ilaa maa habata naskuhu wixii uu sugnaaday in la nasakhay mooye bal waa qowl kollay qolooyin badan ay iyaguba kuba tegeen oo dawaa'if kala duwan ahayd oo dad kala duwanna ay bal u nusreeyeen oo wixii bal maalan dee sharciga ummadihii horaa inoo sugnaaday weeye sharcigeennii inooguba sugnaadee in la nasakhin dee bal maalan haddii masaladii ay meeshii wax nasa oo gaaro oo sharcigeennii bal maalan daliilkeedii laga qaata aanu jirin ama ijmaac jira aanu jirin iyagii bal in la soo qaadanayo oo kale taas kolana in dee maalan amilada qaarkood ama masaa-isha qaarkood ay meelahaas u lahmaan oo kale way jiraan markaa dawaa'ifta qaarkood ama qolooyinka qaarkood ibnu cabaas oo kale oo suuratu saad maalan sujuuday sade inoogaba sugan markii sajadada ama halkaa kuba sugan nebi da-uudda bal maalan sujuuddiisii u sujuuday ayaa markii uu sujuuday baa wuxuu yidhi ba ama isagoo sujuuday nebigiinu wuxuu kaba mid yahay ciddii ama isagu uu kaba mid yahay ciddii la faray rasuulkii ilaahay in lagu daydo macnaa nebi daa'uud baa sujuuday rasuulkii ilaahayna kuwii la yidhi fabihudaahum iqtadih ayuu kuba jiraayo taas baanu sujuudoo kale waa nooc markaa sujuud baa dee daa'uud sujuudo halkan u jidaysnayd uu kuba sujuuday oo kale ay noqonaysaa dee isagoo laakiin caddeeye rasuulkii ilaa sujuudayna inuu arkay bal maalan ay ma kala duwan oo qowlkoodu yahay ruux hadduu bal maalan nadar oo kale ruux inuu boqol ulood kuba dhufto uu kuba nadray oo kale markaa iyagu yidhi sa bal maalan nadarkaasi uu ku furfurmayo ama uu ku oofinayo ruuxa ama dhaar hadday ahayd dhaartiisii ay ugu furfurmayso waa isagoo dee qaado un cidkaal ama wax dee laamo yaryar oo idaa boqolkii gaadhaya intay ku sugan yihiin mar keliya uu ku wada dhufto oo kale kaba dhigay in dhaartiisii ay ku furfurmayso kollay dee waa qisadii nebi ayuub ee ilaahay yidhi bal maalan taas haweenaydiisii intaad qaato daqsigaa ku dhufo oo halkaas xifigaagii iyo dhaartaadii ha ku furfuranto waa nooc taas oo kale ah in maalan bal waa dee camalfal waayo naskaari ma jiro inaga dee maalan la eego shariicadeenna oo kale xagga masaa'il damaanka iyo jucaalka oo kale ah oo waliman jaءa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim oo kale kutubta fiqiga way meelo soo noqnoqotaa ama iyagoo jucaalada bal maalan u dariishada arrinkan oo kale iyo damaankii waxyaalaha caynkaasee weli bal dhici karto inay jahaalaba kuba sugnayd damaankiisa ansixitaankii ay masaladan ay aayadda u dariishadaan arrintuna waa qiso kale iyo dee taa nebi yuusufayd bal markaa waxaan markan eegno umuuraha furuucda ah ee culimadu kolkol dee kutubtooda maalan kala duwan kuma soo aroortiyo araadooda camal ahaan markan eegno dee khilaafkan waashii habageliye iyagoo dee maalan dad kala duwani ay masaa'il sidaasa ula laameen meelahaas waad arkaysaa waa masaladii aannas ku sugnayn ijmaacna kuba sugnayn ee sharcigeenina kuba timi iyadoo cid hore ay xukm u ahayd wax nasakhayaana aanay jirin dee wax taqriirinayaana aanay naskeennii kuba iman dee xikaayada mooyaane ayay barhkood ay kuba camal falan waad arkaysaa bal maalan waa dawaa'if kala duwan qowlkii isaguna wuxuu leeyahay kitaabkaa tabsiira sidaasaan u nusreeyey waxaa jirto dee uu leeyahay kitaab labaad oo sharxu lumac laydhaa san dee marar badan ku soo celceliyana waa kitaabkeennan buu dee sharax marka la eega magac ahaan u yahay walow dee sida uu ku socdo iyo taa xataa kolkol tartiibtii ay iskhilaafayaan marna aanu lafdigii kolkol alfaadaha iswaafaqeena iskhilaafayaan oo kitaab ka bastisan uu yahay eh laakiin sharax wixii aynu kuba naqaanay kolley aanu noqon ahayn kaasoo kalena oo waa u nusreeyo bal waxa weeyaan sharaxaasi u dambeeyey laakiin qowlkaas buu u nusreeyo ilaa afar safxo ayuu bal wixii taa daliil u noqonaya iyo wixii lagaga jawaabayo ciddii ictiraadaya ayuu bal maalan uu kuba tagaa oo isagana waa qowlku u nusreeye bal uu dheeray lakiin wuxu uhi waladii ka yasixu ansaxaya alaana imaka cindii agtayda ka raajixa ku abuu leeyahay qowlka صaxiixa noqonaya dalika laysa bisharcin lana shay kaa kaba mida oo ujeeddadu ummadihii hore wixii axkaama ee loo jideeyey ee ay inoo sugnayd ee dee aynu hubnay in iyaga loo jideeyey inaanay inaga sharci inoo ahayn iyagay sharcadooda ahayd inaga shareeco kaloo ka taabsan oo sharaa'icdii horeo dhanna wada nasaktay baa sharcigeenna markaa wax sharciyo inoo leedahay ma jiro sharci nooma kolley qowlkanna laba riwaayo imaam axmed leeyahay mid ahaan weeye asxaabta shaaficiin jamaacooyinkaba midana qowlkood weeye kol dee marka la eego masaa'isha qaarkoodna shaafici baabay u tiiriyaan walow jaanibka kalena masaa'il furuuca ay uba tiiriyaan jumhuur ulmaalikiya iyo aktar ulxanafiyana waa iyagana qowlkooda taasoo inaanu dee in sharci inoo ahayn asal ahaan ummadaha hore sharcigoodu sheekh wuxu uhi wa daliilu calayhi waxa taa u daliilina waxa weeye ana rasuula rasuulku salى اllahu عalayh wasalam lam yarjic ma laamin fii shayin shay min alaxkaami axkaamta kaba mida isaga iyo walaa axadun axad min asaxaabati asxaabta kaba midi ilaa shayin min axkaamihim shay axkaamtoodii ka mida umuu laamin labadii yahuudiya ee uu rajmiyey rasuulkii ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee kitaabkeenna ayuu kuba rajmiyey ilaa markaas laakiin waxa towraad loo keenay in waa iyagii bal in qowlkoodan ay lahaayeen kitaabka yaga waxa ku sugan jaldi iyo taxmiim iyo dee ceebayn iyo tashiir iyo waxyaalahaasi inuu beeyey in loo caddeeyo uunoo iyagii la ilzaamiye may ahayn rasuulka ilaahay markaa uu yidhi towraadkeena aayaddii rajmiga laga soo saaray inuu iyaga dee towraad kuba dhaqayey may ahayn oo ku fulinayey waa xukumkii marka horeba ay weydiiyeen dee ay markaa rasuulku u sheegay inuu rajmi arrin kaasi yahay kii unbuu fulinayey ee tani waxay ahayd in waa iyaga ilzaamintood bay ahayd rasuulka ilaahay axad saxaabada ka midina shay kutubtoodii ka mida umay laamin xadiid duruqta caduday leh maqaal ha ku wada sugnaado laakiin majmuucu duday shawaahidaas xasaba martabadii ha gaadhe oo mar cumar laba yimi isagoo waraaqo malaha wax towraad laga soo qoray kuma sugan yihiin sidoo dee isaga cajabisay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tutaa kaba cadhooday kuna inkiray ayaa waxaa hadalladiisii bal xadiidkaa duruqdiisa maqaalku uu ku sugan yahay kuba timi oo kolley dhowr saxaabiy oo jaabir yahay iyo cabdullaahi bnu thaabit iyo lagaba warinaya duruq kala duwan inuu yidhi haddii maanta uu nebi muuse nool yahay maa wasicahu ila itibaaci oo isagiina markaa waxyaalo towraad ay laga soo qoray tii gacmahooda kuba jiray ayuu watay hadduu isagu nool yahay waxa weeyaan dee wax kale umay suurto gasheen oon ahayn aniga inuu raaca inuu raaca oo bal maalan rasuulka ilaahi mutahawikuuna antum ya bna alkhadaab saa iyaguba ay u wareereen oo waxaan idinla imi iyadoo baydaa'a naqiya dee ah shareecadaas cad ee saafiga ahoo bal maalan waani jiraan ama xadiidkaasna waa jiraa duruqda leh haddaba axad saxaabadii ka mida shay kutubtoodii ka mida umuu laamin walaa ilaa khabari man aslama minhum walaa ilaa khabari man shaksi khabarkiina uma laamin rasuulkii ilaahay iyo saxaabadii axad kaba midi man aslama minhum ciddii iyada kaba islaamtay dee qisooyin iyo taariikha iyo waxyaalo bacda saxaaba qolooyinka ay ka wariyeen oo noocaa ah dee inaan lana rumaysanayn lana beenin ahayn oon wax axkaamo ku tacalluqinin waa jireenba laakiin xukum iyo wax la fulinayo lagu camalfalayo dadkii iyaga ka islaamiya islaamkoodma hagaagay kutubtii horena aqoonta u lahaa marka la garanayo waxay taxriifiyeen iyo wixii kale loolama laamin oo wax loola noqday may jirin walow kaana dalika sharcan lana hadduu kaasi sharci innaga inoo sugnaaday yahay la baxahu canhu oo dee kol walow qowlkiisan uu halkaa kale kagaba jawaabo kan sharxulumacoo kale waxyaalaha ay qolooyinka qowlkan xoogeynaya ama dee ku tegay ay yidhaaheen waxa kaba mida rasuulka ilaahay waxa dee kuba timi awqaado isagoo madiinaba joogaan in dee masaa'il ay yimaadeen dhacdooyin dhaceen oo uu muddo sugay waxyigii dihaarkii iyo licaankii iyo umuurahaasaa kaba mid ahaa de haddii arrintu ay qolooyinkaa hore uu mutacabid ku ahaa sharcigoodii ama sharci aynoo ahayd oo kale dee kol haddaad markaa waxyi aan u iman dhacdadiina ay timay u baahnayd xukum de hadduu mutacabid sharcigoodii kuya waaba ula laami lahaa toodii buu hubsan lahaa oo kuwa markaa taas waxa weeyaan wuxuu sugay ilaa inta waxyiguga imanayo waxyiguna arrintii caddaynayey dee arrintii caddaynteed iyo jawaabteed ay waxyigii kuba imanaysay marka haddii tani sharci noo tahay labaxatuu canhu way baxsin lahaayeen warajacuu ilayhi way u laami lahaayeen walamaa lam yafcaluu dalika marka aanay taa ina samayn dalla dalika calaa maa qulnaahu taasi waxay tilmaamaysaa waxaan nidhi adigu ujeeddadu wixii shareecadeennu ay sugto waxa weeye waa lagu dhaqmaya waxaa kaba mida dee aayaddii qisaasta wakatabna fiiha calayhim ana anafsa biالnafsi wاlcayna biاlcayni walanfa bilanfi wاluduna biludun adigu wasina bisin bal aayaddaasoo kale dee waa towraad bay ahayd oo ilaahay towraad wixii ku sugnaa buu inoogaba warramaya laakiin dee qisaastii rasuulka ilaahay mar iyadoo ina nas qur'aan oo gaaroon aayadda ahayni aanu kuba sugnayn oo bal maalan laysulaba yimi ilig la jabiyey waa haweenaydii rubayic markay haweenaydii kale kaba jebisay walaalkeed anas ibnu nadirna yidhi iliga ama foolka rubayic lama jebinayo rasuulku muxuu ihi yaa anas kitaabullahi alqisaasu macnaha xukumka ilaahay ama kitaabka ilahay bay qisaasta kuba sugan tahay kolleyna dee halkay qisaasi kitaabka ilaahay kagaba sugnayd iligna waa aayaddaas kolley towraad wixii ku sugnaa laynagaba warramay marka arrintii taqriir shareecadeenna iyo ihbaat u yimi waa sax wixii dee nasqigeeda aan ognayna waa saxee waa laakiin taas siyaaqeeda aan labada midna kuba sugnayn ayuunbaa kalaamkan yahay ee wuxuu leeyahy dee taasi ma aha qowlkan uu raajax yeelaya maanta sharci nooma aha marka kol haddii anay saxaabada iyo rasuulka ilaahay anay waxba ula laabmin dalla dalika kaasi waa waxyaalo xataa weliba rasuulka ilaahay waxyaanu ugu iman xukunkeedii iyo taas loo baahnaa dhacdo dhacday ahayd dalla dalika kaasi wuxuu tilmaamayaa ina tusaya calaa maa qulnaahu wixii aan nidho maxay ah min ana sharca man qablana laysa bisharci lana weeye sharci inaanu inoo ahayn faslun maa warada wixii uu soo arooro bihi sharcu sharcigu uu ku soo aroore uu kuba yimaado aw nazla bihi اwaxyu waxyiguu kuba soo dego calى rasuuli salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay walam ytail walxaal lam yatasil aan la xidhiidhin biاlummati ummadii oo ummadii aan soo gaadhin weeye rasuulka ilaahay waa ogaaday waxyigii baa kuba yimi laakiin ummadii weli muu soo gaadhin oo kamay war helin kaasoo min xukmin xukum ah mubtadain xukum bilow la bilowday oo ujeeddadu waa wax lagu soo dejiyo dadkii la farayaba sida salaadii oo kale markii la faray ama soomkii iyo taas ee waxyigu rasuulka ilaahay kuba yimi ciddii weli aanu soo gaadhin ummad ahayd laakiin rasuulkii waa soo gaadhay aw naskhi amrin ama se amar nasikhitaankiiyo kaanuu calayhi ay korkiisa ku sugnaayeen oo waxa weeyaan xukun baa markii hore lagu dhaqmayey amar baa jiray waa la nasakhay oo dee wixii maalan naasikhii baa yimi rasuulka ilaahay uu ogaado isagu waa ku dhaqmaya ee laakiin dadkii laakiin weli may ogaanoo ma soo gaadhin oo naskhiga xukunkii horunbay ogyihin ka naskhigan maba ogaa fahal yahbutu miyuu sugnaanayaa dalika kaasi fii xaqi اlummati ummadda xaqeeda ma sugnaanaya am la mise ma sugnaanayo masalada haddaan suurayno dee kolley waana yar cad ahay waana hadalkii uu lahaa wamaa habata fi sharci walam yatasil bilumi bal maalan haddii imaka waxba layna faro oo waxyibaa yimi rasuulka ilaahay kuba soo degay waana waqtigii waxyiguu soo degayun arrintani waxyigii waxaaba dee uu xambaarsan yahay waxyigaasi wax laysku kalifayo lagu camal falayo salaadba ka soo qaad rasuulka ilaahay uu ogaaday iyada xaqiisa arrinkaasi waa ku sugan yoo dee imtisaalkii iyo camalkii isagii waa la imanaya isagii laakiin haddii aanu weli inta aan dee dadkii la ogeysiin eenu waxyigu gaadhin waxay dee maalan aan la ogeysiin arrinkiina waa wax suganoo de waa kaasoo waa yimi oo waxyigii waa ku soo degay laakiin dadku aanay ka war helin miyuu iyaga wax laazimaya yahay horta iyada mid weeyaanoo camal ahaan ma laazimayo oo dee lagama doonayo shay aanay ogeynba kuma camal falayaan ee sugnaanshahan imika halkan ay sheegayaan waxa weeye kol haddii rasuulka ilaahayba uu soo gaadho waxyuu ku yimi dadkii kalena didmadooda wax ku sugan oo iyaga dee lagu leeyahay walow camalfalkiisu markay ogaadaan uu noqonayo miyuu noqonayaa mise marka ay ogaadaan ee la soo gaadhsiiyo ayuunbuu noqonayaa camalfalkii mee dimadooda inuu kuba sugnaado dee camalfalkii kolley kaasunbuu noqona bal markaa taasi waa waxaa iyadna masalada suuradeeda labaad ay tahay xukun bay dadku ku dhaqmayeen way ku camalfalayeen bal misaal lakaa waan haynaa xukumkii baa dee la nasakhay oo la kor yeelay rasuulkii ilaahay dee ummaddiisa weli aan ka war helin ee ama ka durugsanayd ee aan meel la joogin aan ka war helin ilaa inta naasiku soo gaadhayo inta